Wasaaradda Horumarinta Reer Miyiga iyo u adeegista Aafooyinka Hirshabelle ayaa wada qorshooyin ka badan toban kun oo ruux dib u dejin loogu sameynayo, kuwaasoo isugu jira xoolo-dhaqato iyo beeraley isla markaana ku nool gobolka Hiiraan, dadkan colaadaha iyo abaaruhu saameeyeen isla markaana isugu jira xoolo-dhaqato iyo beeraley ayaa qaybta xoolo-dhaqatada loo dhisi doonaa guryo waxaana la siin doonaa xoolo ay dhaqdaan, halka beeraleyda la siin doono soolarka ku shaqeeya cadceedda iyo abuurka beeraha iyo guryo. Isku duwaha Wasaaradda Horumarinta Reer Miyiga, Dowladda Hirshabelle ee gobolka Hiiraan Xaawo Axmed Maxamed ayaa ka warbixisay qorshahan ay wadaan.
Waxaan u diyaarinay dadkaas anagoo laba qeyb u qeybinay qeyb oo baadiyaha fog iyo qeybta beeraleyda ah baadiyaha fog waxaan u diyaarinay sidaanaba waxaan haynaa ka wasaar ahaan toban kun oo guri oo aan u kala qeybinayno labada qeyb haba u badnaata qeybta baadiyaha fog oo dagaalada iyo abaaraha iyo kusoo dhaceen kuwaas waxaan u sameyn rabnaa dadka baadiyaha fog ka yimid waxaan u sameyn rabnaa inaan ku celino dib u dejin ka wasaarad ahaan dib u dejin inaan u celi oo aan ku sameyno oo meelahooda aan ku celino oo guryo loo dhiso oo xoolo markaas la siiyo cid walba intii ay dhaqan karta la siiyo sidaasaan ugu talagalnay kuwa beeraleydana waxaan ugu talagalnay inaan siino soolar biyaha ay kusoo jiitaan iyo matooro iyo abuur iyo sidii ciddii aan guryo lahayn in aan guryo ugu dhisno sidii markaas ayagana dib ay beerahooda ugu tabcan lahaayeen waxaad sheegteen dadkan abaare iyo colaada qaarkood saameeyeen goormo ayaad rajaynaysaan hawshan aad bilowdaan
wallaahi hawsha hadda waa ku guda jirnaa sida uu dhaqsiyaha badanna waa u bilaabi doonaa qabanqaabideedna hadda ku jirnaa sida uu dhaqsiyaha badan bisha soo socota waxaan jecelnahay inaan bilowno deegaanada assessment waan kusoo sameynay inta badan laakiin baahiyo kale jiro hadba baahidii soo siyaado inaan ku dhaqaaqno oo aan u sameyno ku tala jirnaa waxaan hore u qabanay dhowr kun oo geed inaan tuulooyin geynay oo lagu abuuray haddana aan weli wadno geedo kale inaan dib loogu abuuro si ay meesha u noqoto meel caradana ceshato ay dabaysha ka qaadin dabayshana ay ku yaraato roobna ay u helaan waxaan tale usoo jeedin lahaa hadda ka horna wacyigelin aan ugu sameyno seminaaro ugu qabanay in ay ilaashadaan dhirtooda oo aan dhuxul laga jarin haddii dhuxul laga jara dhirtii waxay noqoneen meesha meel lamadagaani waxay noqoneen roobna aan lahayn hoosna aan lahayn xoolana kuma noolaa karaan dadna kuma noolaa karaan